bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajalabaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo tobnaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir aayadda boqol iyo labayo soddon boqol iyo saddex iyo soddon yaqulu llahu tacaala wasaaricuu buu ilahay waxaa u degdegtaan ilaa makfiratin dembi dhaaf oo min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka ahaaday iyo wa jannatin janno alla uu idinku casuumayo carduha asamaawaatu waalard ballaadhkeedu samooyinka iyo dhulka uu leegyahay oo ciddad waxaa loo diyaariyey oo loo meel dhigay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya qur-aanku markuu dembi dhaaf iyo jannada ka waramayo saabiquu iyo saaricuu fascaw ilaa dikriillaahi jannadiiya wixii keenaya adduunyada marka laga waramayana waxa ilaaha uhi faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lard waakharuuna yadribuuna fi lard marka sirta ku jirtaa waxa weya insaanka uu iska diran yahay adduunya markay noqoto isagaa baan habsaamaynba oon hawshiisa gabay lanabaad buu jecelay laakiin kolka la eego aakhiro in badan ba habsan jira aayaadku nebigu qoray hiraqle ninkii romans ka madaxda ahaa ayaa ay ku jirta aayad dee kolkii dabeedna uu akriyay wajanatin carduha asamaawaatu waalard ayaa wuxuu yihi bal maxamed sheeg inay jannadii cir iyo dhul la eegaatae naartiina xaggee qabatay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkii jawaabtii loo keenay waxau ihi subxaana allahi ayna allaylu ida jaa nahaar aw ayna ayna annahaaru idaa jaa layl bal waayo habeenkii markii u yimi maalinta xaggee qabata macnaha inaanu xikmadda fahmin uu ka dhacsan yahay awoodda ilaahay iyo rumaynteeda ayaa marka ilaahay ayuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam muttaqiintu taqwadu ma aha magac isaga baxay oo keliya laakiin waxa ay ku mutaystee sifooyinkan toddobada ah ee soo socda hiya usuulu lakhlaaq waa ummahaat lakhlaaq makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan wixii hooyada ahaa ama asalka u ahaa ayaa ah toddobadan sifo ee dadka ilaahay jannadan uu u diyaariyey dembi dhaafkan mutaysanaya toddobadan sifay leeyihin
ilaahay baa waxau ihi aladiina kuwi weeye muttaqiintaas yunfiqiina yunfiquuna bixinaya xoolahooda fi saraai wadaraa asaraa waa waktiga la hodansan yahay ee la laban yahay waktigay guyaada iyo dayrta ku jiraan wadaraa iyo waktiga la durufaysan yahay labada jeerba waxbay bixiyaan ee maaha waktiyaasha qaarkood dar odhanaya waxba nagama go-aan leanao abaaraa jira labada jeerba waxbay bixiyaan waalkaadimiina alghayd waa kuwa cadhada qariya ee aan markaas cadhadooda jeclayn inay fuliyaan alkaadimiina alghayd waana mid runtii looga baahan yahay qofka muslimka ah oo insaanku shahawaadkiisa iyo waxa naftu ay faraysa waxaa kamid ah inuu argoosto oo ciddii far ku fiiqda uu shan ku fiiqo laakiin qofka muuminka ah marka uu cadhadiisa isagoo fulin karaya oo ciddaa waxyeeli karaya nafta hor joogtado inuu nabigu wuxuu tilmaamaya caleyhi salaatu wasalaam qofka xooga badan inuu kaa yahay kole hadduu naftiiba xejiyey waalcaafiina can innaas waa kuwa dadka iska dhaafa dad badan oo iska circiir badani wuu jiraa insaankana dee mid lagu salido iblaysabaa dabada kasoo wada oo marar badan kugu soo bacaynaya sidaa awgeed waa ka isaga dul qaadanayo qofka ummaduna cafiskaasay ku wada socotaa ilaahayna waa amray ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan waitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaai waalmunkari waalbagyi markaa labadii waxaad arkaysaa isku si in loo faray yaamuru bilcadli waalixsaan ixsaankana waa cadhadoo la qariyo iyo alcafw can innaas sidan ilaahay ba uhi wallahu yuxibu lmuxsiniin samafalayaasha ilahay wuu jeceliyay muxsin kol haddii lagu yidhi waa ixsaankii la faray qofka la yimaada ee wax uu xaqulaha ka tanaasula wax meel ka dhaca iska dhaafa sifaadka muuminiinta ee la doonaya inay dhaqanka inoo noqdaan cidda qur-aanku uu dhaqan uga dhigayo sifooyinkana lagu ammaanaya waa inaga maaha inaad akridoo dabeetana tafsiirkooda dhegaysataa tidhaahda kuwan la sheegaya waa asxaabta ee sifooyinkana cidda laga rabaa waa inaga asxaabta hormuud bay ku ahay والذين كوي ضدك التقوى له إذا فعلوا فاحشة مركا أي قف سمعيان قف كد أيات داسيك الخطر سنة كيس السيفوش حسد كبائر تواوين وكلا أي فاحشة النقنيس مرارك قار كودنا آه علماء روح يكفى السلام سنة لك عرحان أو ظلموا أنفسهم أما نفتو رأي مالك قدعان الإنسان كوح كستو وقيستو ومالك قدع استغل كسوه اسمه قنية marka labada arrimood ay ku dhacaan dadka alla rumeeyay markay gafafkaas ka yimaadaan dhakarullah ilaahay la xusaa waxay ku xusayaan tawbada iyo i'tiraaf gafkooda ay qirtaan fastaghfiru lidhunubihim gafafkoodana ilaahay bay weydiistaan inuu ka tirtiro oo ka dhaafo nabiguna calayhi salaatu wasalaam hormuud buu noogu ahaayo isagoo looguga bushaareeyay wax dembiyahoo ku hadhay inaanu jirin ayaa haddana maalintii boqol jeer baan ilaahay dembi dhaaf weydiistay dadaala buu lahaa oo ilaahay dembi dhaaf weydiista marka ummaddu saa ku tacliiminaya nabigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waxa kaa dhacaya way badan yihiin ogsoono waa ku baraarugo istikfaarta badi waman yakfiru dunuuba ila allah man oo bimacnaa ma maa yakfiru dunuuba ila allah dee gefkana ma dhaafo ilaahay mooye cid kale weligeedba kuwa tansiirka iyo gaaladu ha yidhaahdeen dadka inta kiniisada isu dhex taagaan kiish lacagana u furtaan sukuuka alqufraan baanu samaynayna sukuuka alqufraan annagaa dadka dee shilimuu soo dhiibta bay odhanayaan juwanadii dembi dhaafkaa laydin jarayaa marka had iyo jeer dadka laga waageerto ee la harawsado wax waliba way ka suurogelayaan nin gidaarkaa taagan baa shati laga goosanaya oo dabeedna laleeyahay waxaad naga dhaaftaa dembiga sheekh hebelow iga dhaafatay aad tidhaahda iyadoona xabaal isku xogtana dee kama fogaa dhibkeeda ay runtii leedahay idan alla wuxuu ku leeyahay waman yakfiru dunuuba ila allah dembi yaa dhaafoon alla ahayn ilahay baa keligii dhaafo walam yusiruu mana daa'imaan intaasi waa jumla muctarida ahayd walam yusiruu mana daa'imaan calaa maa facaluu wixii ay sameeyeen wahum yaclamuuna iyagoo garanaya waxaan inuu gaf yahay waxaan inuu gaf yahay iyagoo garanaya ma daa'imaan ibnu cabaas baa la yidhi bal dembiga way nooga warane kabiirada ah waxa uu lahaa laa laa sakiirata maca alisraar walaa kabiirata maca atawba dembi yaraan lagu sheegi karaa ma jiro kol haddaad caadayste tahay dembigii haddaad caadaysato ood la qabsato salaanta islaama ha ahaato dhunkashadii ha ahaato eegidii ha ahaato waxyaabahi xaraamta haddaad la qabsato way biir iyo buurba iska noqon ila quruurxo marka la wariyo buur buu noqdaay dembi weynina ma jiro dee kol haddii tawba ka daba imanaysa dhabi oo tawbadaasi way tirtiraysa saasuu saxaabigu ku fasiraya wahum yaclamuuna waxay tilmaamaysaa adigoo garanaya wixii inuu dembi yahay oo aan ka jaahil ahayn oo aan nisyaan iyo gaftoona u samaynin kol haddii aada u badheedhay allahaagii kamaad xishoon ogow ulaa-ika buu ilahay yihi kuwa sifooyinkaa qaaliga alihi jaza-uhum abaalkoodu makfiratun min rabbihim waa dembi dhaaf ilaahooda xaggiisa ka yimi dembi dhaaf ilaahooda xaggiisa ka yimi haddii lagu yidhi dee waa mid aad iyo aada u qaaliya dembi dhaafka ilaahay uu bixiyey waa mid qofka horu marinaya وجنات ويا أبا الكوذو بيرا تجري من تحتها الأنهار هوستيدا وبيالا يقول قليان خالدين فيها ويكواريان ونعم وحبر وقبتي أو ونكسن علي أجر العاملين هو عمل فلي أبا الكوذ أبا الكاسئاد يادو ونك بدن باي الحيوان مركا وحا آيات أبركيسا مغفرة دينا إلهي وهريسي جنة دينا ودن بيسي سلاسي سوا فقسيه نوه التخلية قبل التحلية وي marka hore adoonkii ilaahay burush buu marinaya oo takhliyu kaga sameynaya dembigii waa tan laga tirtiray dembigii baa laga salabeeyo waxa weeye maqfira uma taxliya dabeedna qurxin baa ilaahay uu ku sameeyey meesha had iyo jeer marka la nadiifiyey qurxin ku habboonta ee iyadoo dhooban lama qurxin karo adoonkii janno gelin maayo ilaahay ilaa uu cafis u fidiyo dembigii uu ka dhaafo waqtigaasu casuumadiina loo fidiyey labadaas saasaa ilaahay isu daba dhigay قد خلت waxa socotay baa ilaahay uri min qablikum hortiin sunanun wadooyin baa furnaa oo taariikho horaa jiray iyo dhacdooyin soo jireena oo ummado hore ka yimi fasiiruu fi lardi badhulka socda dadow fanduruu waxaa eegtaan kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniyey cidhibtoodii bal naafada iyo cidhib la-aanta iyo caaqibo xumada ku dhacda eega kuwii idinka horreeyey waa kuwo xagga xumaanta u faydfaytayoo la kari waayey oo ilaahayna ka tala qaadan waayey rusushii ergada ahaa ee uu soo dirayna diiday bal kuwaa cidhibtooda eega idan markaa taariikhdu waa mid duruus laga qaadanayo iyo casharo waa mid soo celinta qofku uu soo celiyo dad hore waxay ku halaagsameen waa u nacasnimo inuu wax ku qaataabay marka qisooyinka qur-aanka aadka u faraha badani nuxurka ay xambaarsan yihiin waxa weeye waayo aragnimo ummada ay soo mareen baa ilaahay ummadan u horkeenaya tijaabooyin boqolaal sano ka qaadan lahaabaa wakti qiso kooban ilaahay ugu soo ururinaya marka ciddii qalbi leh ee dareenkeedu wanaagsan yahay dee halkaasunbay muraayadaasi ka arkaysa wixii wanaagsan iyo waxay xun ile qisadu waa muraayadaasi sidaa ilaahayba uhi haadaa kaa laydiin soo sheegay bayaanun linnaas dadka ayuu yahay mid wax u iftiiminaya oo wax u cadaynaya wax ay aada ugu baahan yihiin oo hayba oo cid u sheegi kari lahayd aanay jirin ayaa ilaahay si fiican ugu sheego qur-aankan uu kusoo dejiyay dadkii wax loo cadeey oo haybkii horena looga waran oo waa ummadaha hore haybka dambe iyo waxa alla agtiisa ku dambeeya janniyo naarna loo bayaami haadaa bayaanu linnaas qur-aankani saasuu dadka wax ugu cadeeyey wahudan hanuunna weeyaan iyo wa mawcidatun waanuu yahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya waxa bayaankani uu anfacay hanuunna uu yahay dadka taqwada leh dadka taqwada leh iyo sifaadka ay leeyihiinna soo aragta aayaadka hore ilahay kusoo xusay marka waxaa bilaabmaya dabeedna qisadii uxud uxud waxay dhacday sanadii macnaha waynu qisada qaybteedii hore waynu soo qaadane uu sii dhamaystiraya rabbi aayaad in badan oo soo socoto dhowr iyo konton aayadoodihina qisadaasay ka waramayaan waa qiso runtii inaga inoo ah fawaaid aada iyo aada badan inoo leh adduunyadan iyo sida loo kifaaxaya tusaale cajiib u ah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo qarnigii qurunta u fadliga badnaa ibtiladii iyo tijaabadii ay soo mareen tusaale u ah idan waxay ka dambeysay beder oo sanadii labaad ahayd gaalada markii toddobaatanna laga dilay toddobaatanna la qabtay dhaqaalihii faraha badnaa ee u nabadgala abi sufyaan u waday ayay isku soo agaasimeen oo waxa la yihi maxamed aan ka argoosano iyadoo aan cidina ka maqnayn bay aada isu soo agaasimeen sanadii saddexaad bishii la weeraray ramadaan bay ahayd bishii ramadaantii kale ay soo duuleen ilaa ay shawaal soo duldhigteen madiina shawaashan imika aynu ku jirno oo kale toddobadeeda nabigu caleyhi salaatu wasalaam haddii asxaabta ula tashadayna waxaa la ysugu dhacay in magaalada saddex kilomitr dibadda looga baxo oo buurta ah silsilada ahaa xidhiidhsan ee uxud la yidhaahdo ayuu dee kaartada aada buu yaqaanay nabigue ayuu dabada saaray oo meel aan lasoo mari karaynina buur yaroo kaleo jabal rumaad la yidhaahdo agteedaana ciidan ilaalaa ama jidgoyna buu dhakada ka saaray oo kontameeye nina oo cabdullaahi bnu jubayr saxaabi la odhan jiray oo ka madax ahaa wuxuu uhi de annaguna halkan aanu difaaca kaga jarayna codkii waa kaa soo jahaysane idinkuna halkaa fuushanaad oo wax alla wixii dhabar jabin wada dee sutida u qabta hana soo dhaqaaqina buui haddaa aragtaan anagoo cadowga la kacnay iyo haddii aa aragtaan iyadoo nala jabiyo weliba haadkuna hafayo amar aada u adagoo laban laaban buu dhiibay iyadoo haadkuna cunayo na seenanaya hadda aragtaan soo dhaqaajinina markii ugu horreysay kolkii dabeedna dagaalku uu bilaabmayda aada baanay u badnaayeen oo dee saddex kun bay ahaayeen asxaabta nebiguna kun bay ahaayeen laakiin ninkii munaafiq ahaa ayaa durbaankii qabyaalada garaacay cabdullaahi bn ubay bnu saluul saddex boqol baabuu la goosmayba qaar meesha waa lagu jabaya inaga soo kiciya bui waa daba isku tuurnime sidani dagaal maahayn kunkii saddex buu la noqdayba waana waktiga dabeed qaybo kale ay waswaaseen sidaynu xalay qisada kusoo maraynay ilahay baana qalbigooda dejiyey almuhim intiibaa weerar gashay labiyo labaatan bay dhulka kaga dhufteen darbadii horreysayba asxaabta oo ay gaalada ka dileen markii dabeedna ay ku tiiriyeen buurti uu noo bidhaamay bay leeyiin islaamihii iyaga durbaanka ka daba tumayay wixii ay cagaha ku gashanaayeen uu noo bidhaamay macnaa islaamii baa faytay oo buurta sii fuulaya markii la jabiyey oo sii yaacaya khalkhaalkii cagaha ay ku gashanaayeen baa noo bidhaamay islaamuna ficlan dee gubaabay ula socdaan oo gabay bay ka daba tirinayaan in tuqbiluu nucaaniq wanafrushi namaariq haddii cadowga waajahdaan waanu idin mucaanaqayn doonaayo dee waxaanu idin gogli doonaa barkimooyin iyo fraash aw tudbiruu nufaariq firaaqa hayri waamiq haddii aa carartaana dee waanu anana idinka carari rag dambeonu dee u ciirsanaynaa ma jiro waxaase la daba kamankaah iyo musicgaase hoboladiina ayay la daba taagnaayeen macaawaxoodii way yaaceen almuhim asxaabtii uu nebigu jidgoynta udhigay buurta yar ku taagnayd buurta yarna kolley marka la xajo had iyo jeer waa lasoo yaro booqdaa oo dee shuhadaa uxud baa ku agaasan waa buur yaroo sida raadaarka oo kale ah oo dhan walba toban kilomitr baad arki karaysa markaad buurta yar isku taagto qoladii way eegeen waxay idhaahdeen dee ko waxa meesha nebigu wajeeduun cadowga hala jabiyo sow kaa maha maxaa soo hadhay cadowgii waa lala kacay min in yariba meel bay martay alhaniimata alhaniima arbi waaye haniimadayna gaadhsiiyayaale markaasaa lasoo yaacay saxaabigii cabdillahi ka madaxda ahaa wuxuu leeyay aniga halkan amar nabigu ugu siiyey واجبكا سيديسان وهيسانيا dhaqaajin maayo halkayba ku dhintay isaguna dabeetana khilaafka nabi maxamed amarkii la amarkiisii la khilaafay calayhi salaatu wasalaam wuxuu keenay in asxaabtii ay jabaan oo dabeedna toddobaatan laga dilo ficlan waad garanaysaa marka toddobaatan dhinta dhaawacuna inuu aada usii badanayo dee toddobadii boqol oo ilaa laba boqol waddada ay ka baydheen moral xumo ayaa dadkii ku timi nabigana calayhi salaatu wasalaam dirqu ku baxsaday ilaahay baa ilaaliyey waa kufay booraan buu ku dhacay dhakada ayaa markaas koofiyadiisii ka saarnayd la jabiyey ilkihiisii iyo dabinta iyo waxbaa la yeelay waxa isu dalluuntay oo isu yeedhay maxamed waa la dilo kii ibliis la odhan jirayna idaacadiisiibuu furay fmtc baa wuxuu kasii daayay uu leeyahay maxamed waa la dilay maxamed wuu dhintay taasaa isu baxday markii dambe nasrigii waa soo noqday sidan aayaadka ilaahay uu ku xusi doono qisadu kale way dheerto mid walba meesheeda aynu ugu tegi tilmaamahe marka lasoo kooba inahaasi ahayd dad dadna wuu kala baxay maalintaa waxaa la tilmaamaa dee colkii dhammaan labayo toban saxaabi ay dhidbadeen oo nebi maxamed ay ka tegi waayeen caleyhi salaatu wasalaam haggii kale laakiin uu jabay inkastoo cafis ilaahay uu firiyey oo ansaar iyo muhaajiriin isugu jiray waana gubaabo runtii gubaabada maalintaa ilaahay uu siinaya asxaabta sidii unbay dadkeennan ugu taallaa waxaanay ku kordhinayaan aayaadkan jihaadka marka aada akhriyayso fatiiladii jihaadka dubaaladii dadka ka baktiday ayay qofkii miyir qaba usoo celinayaan aayaadkan jihaadka ilaan xukun dhan iyo waajib waajibaadka kamida islaamka iyo rukumada waaweyn baa dadka iminka ilaaweyn aan lasoo hadal qaadi karaynin oo marka aayaadkaa la akriyo dadka qaarkood baaba intaanay gaaladu nixin armay sii naxayaanba kitaabkan qur-aanka ah qaybo badan baa loo dhoofin jiray wadamada qarbiga siiba america jaaliyadaha muslimiinta si loogu geeyo beryo dhexdeena way joojiyeen waxay dhahan kitaabkaas laftiisa irhaabku ka bilaabmaya leanna gaaladaha lala dagaalamay iyo jihaad iyo wax badan baa ka buuxa markaana laga joojiye bay ayaan lasoo dhoofinin almuhim qofka muslimka ah shucladii buu soo celinaya yaquulu llahu tacaala walaa tahinuu baa ilaahay uhi ha tamar daraanina walaa taxzanuu ha murugoonina wa antum laclawna idinkaa ah kuwa sarreeya in kuntum mu'miniina haddaa ilaahay ku maaransan tihiin oo ilaahayna rumaysan tihiin in moralkiinuna uu hoos u dhaco aada daciiftaayay jirin mar walba ilaahay baa haysataa in yamsaskum qarxun haddii waxyeella idinsoo gaadhay waa dhimasho iyo dhaawacba faqad masa alqawma qoladan idinka horjeedaa waxa iyaba taaftoo soo maray qarfun mithlu waxyeelo tan la mid ah oo maalintii beder intan idinku dhacday in la eg baa markaa iyagana ku dhacday waabay kasii badnaydba wa tilka alayaamu sunnada ilaahay la qabsada oo tilka alayaam maalmahan adduunyada nudaawiluhaa waxaanu wareejinaynaa bayna annaas dadka dhexdooda oo maalin boqola ayaa gacan sarraysa hadduu ilaahay doonayo guusha uu siin lahaa dadka mu'miniinta ahe xigmado weyn baa meesha ku jirta sidan ilaahayba uu xusay waliyaclama allahu si ilaahay u muujiyo u ogaado aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah ee idinka mida macnaha iimaankooda uu dhabta yahay si u caddaato wayatakhida minkum shuhadaa shuhadana si laydinka helo oo ragga qaarkoodna shahaadada cajaa'ibka badan ee caalamiga ah ee adduuna iyo aakhirada anfacaysa si uu qofkii u qaato ahdaaftii jihaadkay ku jirtaa marka inuu qofku shahiid noqdo muminka ahi oo darajadaa kolley uu dhiman lahaa laakiin in uu u dhinto halkan cajiibka ah ee goobta iyo xayawaanka iyo geedkuba u markhaati furayo in uu dhiiggiisu ilaahay dartii u daatay maalinka qiyaamahana isagoo dhiiggiisu uu butaacayo ayuu imanayaa allawnu lawnu dami wariixu riixu lmisk nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam midabku waa ka dhiig oo kale laakiin udgoonka uu leeyahay waa ka cadarka iyo miskiga oo kale wallahu laa yuxibu alaalimiin dulmi falayaasha ilaahay ma jecla xikmadaha sidaa loo yeelay waxaa ka mid a waliyumaxis allahu si ilaahay u kala haadiyo u kala hufo aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah ayaa la kala haadinaya o la kala hufaya wax badan baa shahaadanaya tukanaya oo cibaadaysanaya isku marna maalintan la kala bax oo saddex boqol baaba hawada u baxayba oo meelay mareenba la waayay wayamxaq alkaafiriin gaaladana alla uu tirtiro halkaa waxaa kaaga caddaatay mawaaqifta adag iyo xaaladuhu markay murgaan ma cadowgu uu soo biyeystee dhibku dadka muslimiinta ah uu ku adag yahay dadku way kala hadhayaan oo way kala baxayaan qofka iimaankiisuu dhab yahay iyo ka kale am xasibtum buu ilahay yidhi yuu la hadlayaa rabbi innaga innaga ilaahay nala hadlaya iyo dee cidda inaga dambaysay iyo dad kastoo inaga horreeyo imaan am xasibtum ma waxa aa malayseen an tadkhulu ljannata jannada inaad galaysaan oo haanta gadaankeeda ay saarantaho si yar loo tiigsanayo walamaa yaclam illaahu iyadoonu ilaahay ogaanin aladiina jaahaduu minkum kuwa jihaaday ee idinka mid ah kuwa jihaaday iyadoon la ogaan oo aanay gaar u muuqanin ma inaad janno iska gelaysaan baa moodaysaan wayaclam asaabiriin wa maca cilmihi lisaabiriin kuwa sabrayana isagoo ilaahay ogaanaya ka mujaahidka ee musaabirka ahi si uu u muuqdo oo kii mudaahinka ahaa ee munaafiq ahaa ee jabaanka ahaa ee fulayga ahaa uu uga muuqdo labadaasi ay u kala baxaan arrinku waa saas marka jannadu geedkaa dheer bay saaran tahay ninka la soo degaa iska leh alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi hiy aljanna waxaa macruufa wixii nafiisa ama qaaliya wax qaaliyaa lagu helaa shayga haddii tayadiisu sarrayso waa inaad bixisaa kamiyad badan walaqad kuntum baa ilaahay uhi waxa malay waxa ahaydeen dadow tamanawna almawta geerida kuwo rajeeya ama doonaba min qabli an talqawhu intaydaan malagga la kulmin ama dhimashadani aanay iman ee aan ragiselinayn xabadu bilaabmin miyaan la weerarayn cadowga ayaa lahaydeen faqad ra'aytumuuhu waa aragteen wa antum tanduruun idinka oo eegaya idinkoo indhaha ku haya ayaa waxaa aragteen sida dhimashada iyo dhaawaca iyo dagaalku uu yahay indhaha ayaa saarteen baa ilaah wa iska macruuf ciidan haddii lasoo abaabulo hubka loo dhameeyo oo tacbiya lagu sameeyo la diyaariyo inuu jeclaysanayo karku si uuga dhaco bal inuu mar ay bila marun inay bilaabanto ayaa ciidankaasi uu jeclaysanaya marka asxaabtu waxay lahaayeen miyaan la weeraraynin dee goormaynu ku kicinaa waa sidee nabiguna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa tatamanaw liqaaa alcaduw wasalu llaha alcaafiya cadowga in aad la kulantaan waxba ha ku hamiine ilaahay caafimaad weydiista cudurka furaynimada la idhaado iyo wadnahoo gariira inuu idinka caafiyo bal kaa weydiista ilaahay oo cagta udhiga marka ay bilaabantana sabra buu lahaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam aayaadkani waxay jawaab u yihiin maxamed baa dhintay lagana raaxaysay asxaabtiisi iyo ciddii la socotayba reer maka sidaasay ku dhawaaqayeen abi sufyaan oo colka ka madax ahaana inta uu buuro fuulay ayaa waxa uu leeyahay uclu hubal uclu hubal sanam gidaar fadhiyay meel halkaas hoo uu kaga yimi xaggii maka ayuu leeyahay kor noqo kor noqo kol haddii colkaagii uu guulaystay nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waa kii asxaabta lahaa u jawaaba maxaanu nidhaahnaa haddii ay yidhaahdeen waxau ihi lana almawla walaa mawla lakum annagu waxaanu leenahay hiiliye wax taro wax horu mariya oo dhib iyo dheef falo ilaahaya walaa mawlaa lakum laakiin idinku wax wax idin tara ma lihidin halkaa aad ku faanaysaa meel buu yururaa ilaahay uu ka jawaabo sunnada adduunyadan iyo saalix iyo kayruhuba inay geeri ku wada xukumayin buu xuso waxa uhi wamaa muxamadun muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun waa rasuul la soo diray qad khalat min qablihi arusul rusushuna hortii ay socotay imise rasuul baa hortii dhintay oo tegay afa in maata haddii uu dhinto aw qutila ama la dilo ilaa labadaa midunbay geeridiisu noqonaysaaye inkastoyta hore noqotay inqalabtu miyaa gadoomaysaan calaa acqaabikum cirbihiina miyaa ka laabanaysa dadow haddii nebi maxamed ama la dilo ama uu geeriyoodo dadkiinan warwarsanow ma ciribtaa ka laabanaysa miyaa islaamkii ka ridoobaysa ilaaha caabudayseen sow maaha mid daa'imahoo joogoon geeri ku imanayn waman yanqalib calaa caqibayhi qofka cirbihiisa ka laabtee ridooba islaam ka baxa falan yadura allaha shay-a ilaahay waxba kuma dhibayo halla wuxuu ilaahay yeelayaa ma jiro dadka rumayntooda iyo daacadooda midna ilaahay uma baahna iyagunbay dan u tahy wasayajzi llaahu shaakiriin ilaahay wuu abaalin doonaa kuwa mahadnaqa cidda mahadnaqaysa ilahay khayr buu ku abaalinaya wamaa kaana linafsin baa ilahay uli nafna suuragal uma aha an tamuuta inay dhimato ilaa biidn illaah ilaahay qorshihiisa iyo ajashiisa iyo qadarkiisuna inay ku dhimato mooyaane mazaq kasta iyo meel kastoo khatar badan oo ay gasho naf aan geeridu ku xukunayn waktigu aanu ka dhammaanin dhiman mayso marka qofka muuminka ahi uu yaqiinsan yahay baa kaas kitaaban muajalan kataba allahu kitaaban ilaahay baa qoraal asteeyey muajalan la waktiyeeyey waa qoraal cayiman oo wakti leh naf waliba waman yuriid haddaba qofka doonaya thawaaba dunya abaalmarinta adduunyada nu'tihi minha waanu ka siin doonaa nu'tihi iyo nu'tihi labaduba waa jiraan waanu kaa siin doonaabaa ilahay oo haddii uu doonayo dee wuxun wuxunbaa u ka calfan doonaa inkastoo wuxuu wada doonayo aanu adduunyada ka helaynin kay ugu dhan tahay adduunyo ama u dagaalamaya adduunyo ama inuu ka dhinta iyada ka xun kaasi wuxun buu ka heli wasanajzi shaakiriin kuwa mahadnaqa waanu abaalmarin laba jeer baa ilahay uu ku celiyay wasayajzi llahu shaakiriin wasanajzi shaakiriin nicmada ilaahay uu siiye addoonka ku mahadnaqaya ee ay ka mid tahay markaa shahaadadaas waxa uu helayaa abaalkiisa waman yurid sawaaba alaakhirati nu'tihi minha aakhiro abaalkeeda qofka doonayana waxbaanu ka siin doonaa baa ilahay ui abaalka aakhiro markaa ta ilaahay uu doonayaa waata abaalka aakhiro addoonku inuu ilaahay weydiisto ama adduun iyo aakhiraba sawaabkooda iyo wanaagooda iyo xasanadooda inuu ilaahay weydiisto wahankiisu aanu yaraan oo adduunye qura aanu ku egaan taariikhdiiba markaa ilaahay uu dib ugu noqday rusushii hore nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam walaalihii ahaa iyo in jihaadka hore uu soo socday ilaa qiyaamahana uu socon doono kifaaxan iyo ishayntan iyo iska horjeedkan xaqa iyo baatil iyo legdankan iyo loolankooda iyo dagaalku inuu socday arrinkuna af-aanu noqonayna xabad ay tegi doonto ayaa ilaahay uu xusay wixii lakala calfan doon lakala calsanayayna wuu ishaaray rag siduu u fikirayay iyo mawaaqiftu istaagayayna waa lagu guubaabiyey dadka ilaahay baa waxa uhi wakaayin wakaa'ininna way jirtaa وكأين كأين كم كذا كيت يسمى كناية العدد marka wax la shitira laga la yarmal bahaya ereyada la isticmaalo وكأين بدنا ابو لهيد من نبي نبي بدنا قاتل معه ay la dagaal galeen ama qutila معه isaga oo isaga oo ay la socdaan la dilay ribbiyuna kathir dad ilaahay oo fara badan dad ilaahay ribbiyun wa rabbaniyun iyo ribbiyun waa dad ilaahay oo mudakara oo adoomo rasmiya iyagoo la socdo rasuulkaasoo wehelinaya mujaahidiin badani ayaa la laayay famaa wahanuu may tamar daraanin limaa asaabahum fii sabiili illah jihaadka wixii kusoo gaaray awgii lamay daciifin oo lamay moolaal jabin oo dhan umay baydhin wamaa dacufuu ismanay dhuldhigin oo markaa tamar dara kumay dhicin wahankiiyo dacfigu isku dhowye wama stakaanuu cadowgana isumay miskiininin oo isumay dhiibin isumay dhiibin wallahu yuxibu asaabiriin kuwa sabraya ilaahay wuu jecel yahay taasaa ilaahay uu dadka u guubaabiyey marka istikaanadu waxay noqonaysaa dadka wax iska celintii iyo muqaawamadii inta ay dhaafaan iyo xuquuqdoodii ay ku diriri lahaayeen iyo xumaantii cadowga ay ka hortegi lahaayeen gacmaha taagoo yidhaahda kaa waanu yeelnay kaana waanu yeelnay kaana waanu yeelnay nabadgelyaanu doonaynaa nabadgeliyo wax waloo musaalamo iyo heshiis nabadgelye oo dhanna saxiixiisa ku degdega walaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum alaclawna wallahu macakum walan yatirakum acmaalakum fi aakhiri suurati muxamed waa kaa rabbi leh ha daciifina idinka oo wacaya oo u yeedhanaya oo u degdegaya heshiiska alla waxau ihi wamaa kaana qawlahum hadalkoodu ma ahayn dadka mu'miniinta ah ee ambiyada la socday ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane waxay odhanayeen rabbanaa ilaahayagiyow ikfir lanaa dunuubanaa ilaahayow gafafka yaga naga dhaaf wa israafanaa xadgudubka yaga fii amrinaa arrimaha yaga xadgudubkaanu ku samaynay ilaahay ow naga dhaaf wathabbit aqdaamanaa ilaahayow minjabir adimaha yaga adkee markaanu cadowga ishortaagno wansurnaa cala alqawmi alkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay ow nooga hiili ducadaasa arrinkoodu ahaa ismay bidayn awood military ay leeyihiin iyo fara ay leeyihiin waxa ismay bidaynin laakiin waxay ictimaadayeen ilahooda ayay cuskanayeen oo ay ku tiirsanayeen oo ay baryayeen oo ay dacfigooda iyo tamardaradooda u sheeganayeen idan markaa silaaxa lagu dagaalgalaya waxaa ka mid ah ducada rabbi bariga waana waktiyada la aqbalo ducada ee ilaahay waajibayo marka ay dadku quudhayaan agtooda wixii ugu qaalisanaa oo nafiya maala ilaahay dartii marka ay u bixinayaan cadow waajahayaan ربي برق إلهي أي بريان ومن الله أقبله فآتاهم الله إلهي وحسي يكوي سيدا ربي بريا ثواب الدنيا أبالك الدنيا ونصر إيا عزية وحسن ثواب الآخرة آخرة أبالك ذكي ونكسنا وتناء أيا إلهي وسي والله إلهي يحب المحسنين سما صلياش أي تعليه taariikhda markuu ilaahay soo dhigay dadka muuminiinta ah kuwa loo jeeda wax loo sheegaya inay iyaga yihiin baa ilaahay uu baraarujiyey markaasaa isku xidh buu ku sameeyey qisadaa hore iyo khitaabka ama hadalka iyo yeedhmada loo jahaynayo dadka muuminiinta had walba jooga yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow إن تطيعوها الدئاء أقبشان الذين كفروا كوي قالوا لي هدا أتشي لسان نعم ليال النقطان مراد كودا إيا مبادئ ودنا أفلسان يردوكم وحيدين ريح الدونان أيدين علين دونان على عقابكم حربهين أيدين كان نقل فتنقلبوا دبيتنا ويدين قدوم خاسرين إذن كأقول دريستي قفك إسلام راعي ee hanuunka ilaahay u jahaystay wuu horomaray ka ka baydhayna wuu dib dhacay marka dib u socod bay idin noqon doontaan xumaan fara badanina way idinla kulmi doontaa marka halkaa waxaa ka muuqday gaal la adeecy adal halaagsan adduun iyo aakhiraba lama horumarin ilaahay baa addoomaha tilmaamo waxau ihi bal illaahu mawlaakum bal ha yeelina kuwaasi allahu mawlaakum ilaahay baa hiiliyihiina ah wahuwa khayru nnaasiriin kuwa wax gargaara ama cid wax kugu tarta ilaahay baa ugu khayr badan subxaanahu watacaala ka ka baydhayna wuu dib dhacay marka dib u socod bay idin noqon doontaan xumaan fara badanina way idinla kulmi doontaa marka halkaa waxaa ka muuqday gaal la adeecy abal halaagsan adduun iyo aakhiraba lama horumarin ilaahay baa addoomaha tilmaamo waxau ihi bal illaahu mawlaakum bal ha yeelina kuwaasi allahu mawlaakum ilaahay baa hiiliyihiina ah wahuwa khayru nnaasiriin kuwa wax gargaara ama cid wax kugu tarta ilaahay baa ugu khayr badan subxaanahu watacaala sidaasaa ilaahay ummadda uu gubaabiyey khayrkana uu ugu abaabulaya oo ay tahay inaanay ka gaabinin sanulqii baa ilahay uhi isagoo u bushaaraynaya dadka muuminiinta waxaanu ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qalbigooda arucba argagax argagax baan ayaan ku jabinayaabaa ilahay u le waana tuu nabigu lahaa bil masaafad la socda markaan u jira iga cabsan doonaa bimaa ashrakuu billaah shirkiga ay ilaahay u sameeyeen ay rabbi la caabudeen maa shay bay la caabudeen lam yunazil bihi suldaana waxaanu daliil lagu caabudo ilaahay usoo dejinin ayay ilaahay la caabudeen taa iyada oo laga abaal marinayo ay ilaahay argagaxuu ku tuuri doonaa idan markaa kufriguna wuxuu leeyahay cabsi iimaankuna wuxuu leeyahay deganaansho iyo xasilooni buu leeyahay inbaa tacliiq ka bixinaya waxau ihi dowladahan waaweyn qalabka haysta iyo hubka casriga in fara badan baa ciidamo yara jabiyaan marka taa waxaa la odhan karaa buuli agab badan way haystaan laakiin dadka ku dagaalamaya ah dad faaruq ah oo aan labayna dhadig ilaahay baa waxau ihi wamaawaahum nnaaru wabisa maswa aalimiin waxaa xumaaday aalimiinta hoygooda hoygooda aada buu liitay ilaahay baa umana sheegtay haddaba arinku in kolkii hore ay horu mareenna ilaahay waa ku baraarujiyo rabbi waxa weeye walaqad xaqiiqee sadaqakum allahu ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu ballantiisii id taxusuunahum markii aa jirid goynayseen biidnihi awooddiisa markii aa ku leynayseen marka axasa alcadow xiskiibuu ka qaaday wey xiskiibuu ka qaaday oo wuu ku dawakiyey waxa waan ku wada waan ku wada hebel ilaa aan ku dawakiyaan ku kala wareejiyo waxba garan waaye marka id taxusuunahum biidni ilaa aad jaha wareeriseen oo markii aad ku hinjiseen dhan ay u socdaan iyo dhan kala toona ay kala garan waayeen xataa idaa fashiltum xataa ilaa intiibaa ka adkaydeen idaa fashiltum markii aad guuldaraysateen wa tanaasactum fi lamr taladiina ku muranteene heshiin weydeen wa casaytum aa nabigana caasideen min bacdi maa araakum intii idin tusiyey rabbi maa tuxibuuna wixii aad jeclaydeen oo adduunye ah ilaa heerkaa gaadheen intii ka horreysay waa ku hayseen waana ka gacan sarrayseen waa wakti aa fashilanteen fashalkuwa khilaafku ka yimaada arrinkiibaa ku muranteen ehelkiisii umaydaan dayn macsiye ayaa timi khilaaf macsiyada ka weyni ma jiro shayga sawaabkaa la isku khilaafo markaa waxaa aragteen baa ilahay uhi sababahana ka mid ahaa min bacdi maa araakum maa tuxibuun alhaniimata alhaniimatadii baa laga daba socdaa waar xoolaha ragga lala qaybsadadii ay dhaheen ay soo kiciyeen nimankii ilaalinaya jidgoynta minkum waxaa idin ka mida baa ilahay uhi man yuriidu dunya mid adduunyada doonaya wa minkum man yuriidu alaakhira mid aakhira doonayaana waa idin ka mid asxaabtiiba caynkaa laleeya baasha la jeclay suuqi mayso laakiin waa in la jiheeya la jafjafaa la saxaa oo alla kacabsiga iyo iimaanka iyo cadaaladda iyo sharciga lagu saxaa mid walba wa iskaga qofka waa dabeecadu leeya waa iskaga raranta markaa wuxuuna toosinaya sharciga qofkuu raaco marka saxaabiga waa kii lahaa waxaan maan mooday maalintaa rag adduunyo goobtaa u maraya inay jiraan laakiin markhaatiga ilahay waan qaatay uma intaa kadib sarafakum wuu idin duway canhum iyagiibuu idinka duway idinkoo ku jahaysan oo ku daba taagan ayuu idinkii unbaa laydin jiheeyey oo laydin duway markii laydin dhabarjabiyey ليبتليكم سي إلهي ودين امتحانه ولقد عفا عنكم حقيقة نما إلهي وايد وايد كضعف ولقد عفا عنكم أرنكوا لك سوكو جب جبابي وحكر عيا بشارة سي إلهي وسي وتيرك قارفود مركا أي عثمان وحكر شيئين بيلهاين ميانا دوجين إنه عثمان رجي مالنتا عربي أها qoladii ka doodaysana waa ku ilaha walaqad cafaa cankum yaana daragadu wixii maalintaa rag ka dhacayba in laga dhaafo maxaa laga daba tegaya wallahu duu fadlin cala almu'miniin dadka alla rumeeyey ilaahay dheeraad weyn buu u leeyahy markaasaa muuqaalkii xaaladdu lahayd ayaa ilaahay uu inoo sawiraya uu horteedna keenayaa uu tilmaamaya id wakti balxus nebi maxamedow arrin walba waxa ka hadha war iyo murti uune tusciduuna aad dhabarka jeediseen أسعد أبو فعل كيني أه تسعدون إيا تسعدون باكنا جرا هذه الله إرادة تسعدون بنان كاسية عيسين وي هذه الله إرادة تسعدوننا كرام ماها لكن في غير القرآن وحين نقول سبوربا فوريسين سأرهقه سعودا مركا أه سعود إيا إسعاد أي كلا قاضي العلماء واللغة انت سوقار كودنا يسكون معنا بقيا تسعدون سعيد كوب بنان كاسية عيسين ولا تلوون على أحد قفنا بدب ميدان سويرين شلا عدل إذا كوات كات ركضود ضده ما صلعت ولا جتاو والرسول النبي محمد لا يدعوكم وحيد كباق يسيء أخراكم حقي من الذنب إلي عباد الله إلي عباد الله وردومه إلها يوصل النغضة والرقوا صلعت ساسوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقسبها في أخراكم حقي من الذنب فأثابكم إلها وحيد كأباليين غما بغم غما مرغا او بغم مع غم كل ما مرغا kale murugadii ni baa laba laabantay markii hore muruga idin ku dhacdo de waa moraajabkii jabka ka yimi iyo haziimada markii labaad la yiri nabi maxamedna waa la dilay calayhi salaatu wasalaam ayaa murugo kale idin ku timi ama nabigii baa laga carro lala yahay ceebtii labaadna taasay noqotay murugada laban laaban baa idin ku dhacday maalinta likay laa tahzanu لا تواصلية توكيد لكي تحزنوا سيأوغا مرغوتان على ما فاتكم وحي إذن دافع قنيمة ولا ما أصابكم يوحي إذن كدعي وما أصابكم يوحي إذن كدعي وحي إذن دافع دافع هاي كورديسين سيأوغا مرغوتان وحي إذن أصيرا إذن كهبسلي إدمشية داوعها سيأوغا مرغوتان امتحان كسائل هاي إذن مريم مركع الله رسولك سخلابتان والله خبير بما تعملون camalkaas samaynaysaan ilaahay xogagaal buu yahay uma intaa kadib markii wacbarahaasi idin soo qabsadeen imtixaankaasina uu yimi raggiina sidaa uu u kala firdhay ayaa uma intaa kadib anzala calaykum ilaahay wuxuu idinku soo dejiyey min bacdi alqam murugo kadib amanatan deganaansho deganaansho iyo xasilooni ilaan quluubta ilaahay isaga haye qalbiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam ducadiisi waxay yaa muqaliba alquluubi ثبت قلبي على دينك إله قلوبك قد قد يو قلبك يكسك دين تاله قلبك كل بلن بوجه السائل ثم أنزل عليكم من بعد القم مرقدا كدب وحول هيدا كسر دجي أمانة دقناشا نعاسا هرد لولا أيو يذكر لي لولا راسو يغشى دبولا طائفة منكم كوحدين كيدين كاملا ورق إنانك وذو قرد الله هاي يقو حي إهل وهاي إلهي مالنتا وسيي لولا ki saxaabigu lahaa saaxiibaday waxaan arkaya anigaba iyadoo seeftu ay naga dhacayso waa macruuf meel haddii laysku hayo xabad ay ka socoto qof indhihiisu isma taabanayaan weligoodba ha qaraareen oo ha soo jeedona habeen ha soo jeedo laakiin qofku ma libiqsado meel se haddii aad aragto qofku uu lulooday oo lula ay qabatay waa meel nafisu ka jiro ama qofka oo aan cabsi dareemaynin baa lulooda marka cabsidii baa laydinka xayuuriyey kooxdaasi waa daa'ifatu minkum waxaan dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa ee aan nifaaq ku jirin dadkii iimaankoodu daciifka ama munaafiqiintaana ilaahay muuqaalkoodii buu xuso waxau ihi wataa'ifatun kooxna qad ahamathum anfusuhum toodun baaba yaad gelisay naftooda ugu daray oo dee qofka fulaygii wuxuu ka fikiraya geedku geli lahaa iyo halku ka bixi lahaa qad ahamathum anfusuhum naftoodaa yaad gelisay qofka mu'minkaa laa tahumuhu nafsu naftiisu uguma dara laakiin waxa ugu daran xaaladda dadka muslimiinta ay ku jiraan iyo arinka guuda caamka ah waata ay asxaabtu ka murugaystaayeen weye waa kii nabiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhu arinka guud ahaan muslimiintu ay leeyihiin dhibka haysto qofkaan ka warwarin iyaga ka mid maaha marka munaafiqnimada astaanteeda waa inuu isagu haddii maal la qaybsanayo qada hamatum anfusum haddii madaxnimo la qaybsanayo isaga igu daranta haddii meel la waajahayo isagu isagunbaa iska fikiraya yadunuuna billaahi ilaahay waxay ka malaynayeen kayra alxaq mala aan hagaagsanayn oo aan sugnayn oo inaanu ilaahay kuwan uhiilinayn dana aljaahiliya malaha liita ee dadka jaahiliintu ilaahay ay ka maleeyaan ayay ilaahay ka malaynayeen oo ah awliyadiisan inaan uhiilinaynin meeshan sidaa loo kala tegay inaan cidina isugu soo noqonayn ayay ka dhaadhacsanayd yaquuluuna waxay lahaayenba munaafiqiintii wax buu sheegay hal lanaa miyuu noo sugnaana min alamri min shay talada maan wax ku yeelano meesha ilan laysu joojin maayo maxamed unbaa ishaaraad bixinaya laydhkaa cagaaran markuu shidunbaa la dhaqaajinaya waa kuwii markaa wax waswaasinaya wey almurjifuuna fi lmadiina haba hadheen haddana laakiin halkaasi balaayo kasoo afuufaya iyo ciddii ay saameeyeen talada miyaan wax ku leenahay bay idhaah qul waxaad tidhahdaa ina almra kullahu lilah arrinkao dhan ilaahay baa iskale ilahay buu arrinku ka go-aa rasuulkii suu uxil saaray sidaasaa lagu hawlgelaya yukfuuna fii anfusihim waxay laabahooda ku qarinayaan iyo naftooda maa laa yubduuna laka waxaanay kuusoo muujinayn waxbaa ku hilanoo waxaan yaryarina uu kasoo neefaya dabadeedna way kaa qarinayaan waxanaana ka midaba yaquuluuna waxay odhanayaan law kaana lanaa min alamri shay-un haddii talada aanu wax ku yeelan lahayn iyo go-aankoo la isu joojinayo meesha maa qutilna haahuna halkana laguma laaye raggu meesha wuu ku go-ay waanu ka dayn lahayn macrikadan dab isku tuurka ah qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo niman laga aamusa maahe low kuntum fii buyuutikum haddii xaafadihiinii joogi lahaydeenna labaraza way soo bambixi lahaayeen way soo diyaargaroobi lahaayeen aladiina kutiba calayhim alqatl kuwii dhimashada lagu xukumay aladiina kutiba calayhim alqatl inay dhintaan kuwii lagu go-aamiyey ay ku dilka ku xukunaa wuxuuna iska iman lahayn ilaa madaajicihim halkan ay jiifaanuun markay u sahlan yihiin baadidoon bay ku iman lahayen ama safar bay ku iman lahaayeen ama roob ay soo raaceen bay ku iman lahaayeen halkaa may dhaafeen iminka ay jiifiyeen saa u sheeg waliyabtaliy allah wafacala allahu dalik ficilku ficil haduu ku cadsan ilahay saasuu sameeyey liyabtaliya allahu si ilaahay uu u kala shiilo oo u imtixaano maa fii suduurikum laabihiina waxa ku sugan oo laabta waxa ku jira iyo waliyumaxisha si ilaahay u caddeeyo u dharaarta uga muujiyo maa fii quluubikum laabihiina waxa ku sugan wallahu caliimu bidaati suduur laabaha waxa ku sugan ilaahay aada buu ogsoon yahay waxba kama qarsoona maalintaa wixii uurka ku jira ifkuu yimi uurku wixii uu doonayay ina afka laga dhawaaqay dadna halkaasuu ku kala baxay markay kuwani caynkan leeyihiin anas ibnu nadr saxaabiga la odhan jiray colkii oo soo yaacaya ayuu gaashaanto hubkiisii geejistay oo dabeetana wuu sii weydaaranayay sacd bnu mucaad oo sii weydaaranaya buu leeyahy war saacadow xaggeed kusii ordaysaa sawtan jannadii iga soo uraysa buurtan uxud sokadeeda ayay iga soo uraysa sidii buu dabeetana ugu hinjiyey warkaasaa dee wixii uu dilayay uu dilay alla u qoray isagana dhowr iyo siddeetan nabar baa lagu dilay oo jirhkiisii waa la garanba waayayba waa ka marka aayaadku ay kusoo degeen ilahay uu leeyahy min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxba ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن الذين كويبا إلى هول التوف تولوا تيسداد قاتيي ومنكم إذن كإذن كمذا يوم التقى الجمعان لبضع المالين تي كلمان رقي هاي ومالين كيدا أحلقوا كلمين عدي عبصت إنما استزلهم وحسن بالرحيي وصل داري وعكس كل افتاء الشيطان كيلو رنجري كساك فايدة ريحي bibacdi maa kasabuu gafay shaqeeyeen awgii ayaa uu ku simbirixiyey ila halku godku soo galaa waa kaas walaqad cafa allaahu canhum ilaahay wuu ka dhaafay ina allaha gafuurun xaliim ilaahay baa dulqaad badan oo dembiga dhaafa taasaana markaa loo raacaya inuu ilaahay ka dhaafo yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa takuunuuha noqonina kaladiina kuwii oo kale kafaruu gaaloobay wa qaaluu liikhwaanihim walaalahoodii dagaalka tegay bay ku yidhaahdeen idaa darabuu fi lardi walaalahoodaasi marka ay dhulka safraanay masalan socdaal tagaan ama ha u tageen safar ama si kale aw kaanuu guzdan ama mujaahidiin ay noqdaan ay duulimaa tagaan dadka ay walaa ehelka yihiin markay labadaa mid un sameeyaan waxay yidhaahdaan law kaanuu cindanaa hadday agtayada joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lama laayeen nimanku haddii halkan iska meel khatara bay galeen miya halkaa loo dhawaadaa waa la iska ilaaliyaa halkaas ayay bilaabeen marka low low waa shaqada munaafiqa أما واشقلك شكسا لكن قفك كلا وحول لي قدر الله وما شاء فعل مؤمن قائد ليجعل الله قالوا ذلك هذا كاوي لذا ليجعل الله ذلك السيلة كاو قد حسرة في قلوبهم ومروق قلب قودهات مروق بيو كرنيس وحبه وما كرنيس وحرقك حلا إلى دبلايانا ما قاضوا أن قفك دب سارنا كما قاضوا نسا سعوتنا كما جوت يوضعي فيهم والله يحيي ويميت إلهي با وحنا دي لو حنا نوليه والله بما تعملون بصير إلهي عملك أركيسان عملك سمينيسان ودن أركيه ولئن قتلتم بو إلهي لهدي ليدن كدل في سبيل الله جهادك أو متم أما دمتان أو غيري بيدن كتم عبده مر والبقفك وشهيد من هدو معركة التاقين يهي لمغفرة من الله تنبدا في إلهي حق زكاة هذا ورحمة نحريف خير مما يجمعون waxay ururina yaan taasaa ka weyn alla waxaana dunyada lagu hayay inuu ilaahay adoonkii dembiga ka dhaafo oo darajadii shahiidnimada uu siiyaabaa ka qaalisan buu ilaahay wala in mutum haddii aad dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ilallaahi tuxsharuun ilaahay xaggiisaa laydin soo ururin doonaa oo ilaahay bay idin hor iman doontaan mar layda si kastaba ha u dhinto qof marka ilaaha uu hor imanayo inuu iska sii dhisuu raaligeliyiunbaa muhiima فبما رحمة من الله إن حريص إلهي حجي سكاها طيبات لنت اللهم نبي محمد وقدر عليه ولو كنت هتي أرهان لهاي فضا مت وفيا غليظ القلب قلب جيسنا آل دحن دحون ينون دادو شوشنين أدي أرهان لهاي مت أرادك وقلبي أرادك لم فضوا من حولك هريرها قوي كيا إلهاي لكن مكوالك قصة وروري ووالك وددك سنة يعني حريصتها الأوقيت وقيادته إيه قامين تفعنا نبي محمد كدينا عليه الصلاة والسلام استمتع إليه فتوكل على الله إلهي تلساره إن الله يحب المتوكلين إلهي وتعليها كوة تلساره مية إن ينصركم الله هدي إلهي ودينه ليسكين قرب ساقد ضو ها فاعف عنهم اسكدا فتب النبي محمد وكوة مركا أن كوة إدارتي اسكدا واستغفر لهم إلهي الدم بالداف ويدي وشاورهم في الأمر أرنكنا كلا تشا تشيك النبينا آد بوبضنا سيدا أرنها جهادك فإذا عزمت مركا أدرنك قوامي سنة فتوكل على الله إلهي تلسى رقوان كاقا يتلدها اعتماد كلية إن الله يحب المتوكلين كوة تلسى أرتي إلهي وتعليه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم هتو إذن هوتيه فمن ذا الذي ينصركم كذا إذن هيرينيه من بعده إنتو إذن هوتيه وعلى الله فليتوكل المؤمنون dadka ilaahay rumeeyay allaha tala saarteen wamaa kaana linabiyin nebi uma habboona an yaqulla inuu xado waman yaqlul qofka uu xadaa yaati wuu la iman doonaa bimaa qalla wixii uu xaday yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhu buu la soo xaadiri uma tuwafaa kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystiri doonaa maa kasabad wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyagoo aan lagu xadgudbaynin sababtuna waxay ahayd waxa la waayey sijaayada aada wanaagsaneed casayd oo muuqanayso qaniimada ka mid ahay maalintii badar dabeetana qaarkood baa waxay dhahaan aan iska hubsan dadka hadalka ka dhataksiya un laaga laga yaabay inuu nabiguba iska qaatayba way yara wanaagsanayde halkaasaa dabeedna ilaahay uu nebi taasi kuma habboona marka waa haddii la akriyo an yaqulla waxaa kaloo jirta wamaa kaana linabiyin an yugalla nebi in la xadaa ma habboona qofka xadaan qiyaamaha saas ula iman allah waxa uhi afamin afaman itabaca qofka raacay ridwaan allahi raalli noqoshaha ilaahay kaman mid miyuu la mid yahay baa la noqday oo xambaartay bisakhatin min allahi cala ilaahay xaggiisa ka ahaatay wamaa waahu jahannamu hoyga uu gelayaana waa naarta wabi'sa almasiiru meel loo soo laabtana iyadaa xun meel loo laabto oo la deegaan noqoto iyadaa uxun baa ilaahay wey marka dadkan dagaalamaya qaarna raalli noqoshaha ilaahay bay doonayaan oo waa ka fii sabiili illaahi ku dagaalamaya qaarna cadhun bay kasbanayaan aa wixii kale loo dagaalamaba hum baa ilahay uhi dadka dagaalamaa darajaatun cinda allah dawuu darajaatin cinda allah waa kuwa darajooyin u saaxiiba ilaahay agtiisa waa kala duwanta qolana jannaday darajooyin ku leeyihin qolana naartunbay darakaad ku leeyihin wallaahu basiirun bimaa yacmaluun camalkay samaynayaan oo dhan ilaahay wuu arkayaae kama qarsoona laqad mana allaahu ilaahay waa galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda ilaahay nicmo weyn buu siiyey iyo barwaaqo id waqti baa ilaahay u barwaaqeeyey mu'miniinta bacatha fiihim rasuulan rasuul buu ka soo saaray waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka soo min anfusihim iyaga ka mid a waa nicmo labaad jin iyo ins iyo jin iyo malaa'ig iyo dad aynaan garan khalqi aynaan garanayn hadduu ka dhigi lahaa isafgarashadooda iyo isxamilidoodaaba dhib noqon lahayd iyo isku dayashadooda yatluu calayhim aayaati aayadaha qur-aanku ku dul akriyaya waa nicmo kale wa yuzakiihim waa nadiifinayaa oo wax alla wixii liitaa ayuu ka huufayaa wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma qur-aankuu barayaa iyo macnihiisa iyo xigmada isaga kasoo burqanaysa ee axaadiista la yidhaahdo ama fahamka iyo cilmiga badane iyo nuxurka ku jira waxyiga wain kaanuu waxay ahayn dadkani min qabl intii aan nabiga loo soo dirin la fii dalaalin mubiin baadi cad bay ku jireen dadkani way ambanayeenoo waa run xayawaanka way ka daraayeen laakiin ilaahay nuurkaasi uu soo saaray oo uu kaga badbaadiyey gudcurka awalamaa asaabatkum buu ilaahay yidhi dadow ma markii aidinku dhacday musiibatun balaayo iyo dhibaato kaasoo qad asabtum aa geysateen midlayhaa labanlaabkeed oo haddii toddobaatan laydinka dilay dee laba toddobaatanaad baa idinkuba waddada ka duudeen maalintii beder qultum waxaad tidhaahdeen annaa haadaa war xagee waxaan ka dhaceen miyaynaan addoomihii ilaahay ahayn rasuulkii ilaahayna idina idina dhex joogin waxaan xaggee ka yimaadeen baad tidhaahdeen qul baa ilahay ui waxaad ku tidhaa nebi maxamed oo huwa arrinkaasi min cindi anfusikum nafihiina agteedunbuu ka yimi wixii yimaado o dhami sabab buu leeyahy sababteeduna dadka ayay ka timaadaa marka haddii wax dhacaan ogow in adigu aada sababta leedahay saasaa ilaahay ummadda u tababaray kula qanciyey ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karaya o wax ku adkaanaya aanu jirin alla jawaabee waxau ihi wamaa asaabakum yowma altaqa ljamcaan wixii idinku dhacay maalinkii labada colay kulmeen ee dhimashadii idin soo gaadhay fa biidn illaah ilaahay baa qadaray waliyaclama almu'miniin dadka mu'miniinta ana si uu u ogaado laakii aan imaan lahayn waaba gaaloobaya waa cararaya waliyaclama iyo si uu ogaado u muujiyo aladiina naafaquu kuwa munaafiqiintiina si ay u muuqdaan waanay muuqdeen ficlan oo dumarkii carruurtii bay ku laaftay dadku sidan ugu kala baxaya xaaladaha adag iyo imtilaaga iyo imtixaanka axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim markaa saasay u kala baxayaan dadku waqiila lahum waxaa lagu yidhi kuwa iyagee munaafiqiintaa tacaalow kaalaya qaatiluu fii sabiili llahi jihaadka ku dagaalama aw idfacuu ama magaaladun difaaca waar haddaydaan fii sabiilillaahina gelaynin kaalaya magaalada madiine difaaca baa layidhi oo cadowbaa soo weeraro maka ka yimide qaaluu waxay yidhahdeen munaafiqiintii saddexda boqol ahaa ee noqday maalinta ah low naclamu qitaalan haddaanu dagaal ognahay la tabacnaakum waanu idin raaci lahayn laba macnay ayaa ku suurooba bay leeyihin culimadu haddaanu dagaal ognahay meeshan dagaal kama jiro habkii loo dagaalami lahaa nimankana waa saddex kun kuwana waa toddoba boqol waa afar jeer bay kusoo laabayaan iyo siyaado marka tani waa daba isku tuurnibe taasoo kale dagaalamayna dagaal meesha kuma ogin dad la gubayaanu ognahay saas macnay noqon karta low naclamu qitaalan haddaanu dagaalka naqaano dagaalkaanaan wanaajinaynba oo tababar baanaan qabin oo sida loo dagaalama anaan aqooninbe haddii aanu dagaal garanayno maanta waxabad ridi karayno waanu idin raaci lahay laakiin waa naga bes ilaahayna sirtoodii buu fashilay oo waxau ihi hum iyagu lil kufri gaalnimada yowma idin maalintii hadalkaa yidhaahdeen aqrabuu way u dhow yihiin minhum iyagay uga dhow yihiin lil iimaani marka loo eego iimaanka iyo gaalnimada kolkay dhex taagan yihiin xagga iimaanka uma dhowaa laakiin xagga gaalnimada u dhow yihiin saasaa ilahay u tilmaamay iimaankuna waa afka gaalnimaduna waa qalbiga marka waa shay-un يفضل على يفضل على نفسه باعتبارين مثل مثل سيده مساله الكحل او كله هم للكفر اقرب ما لنتا waxay u dhawiyeen yawmaydin maalinta waxay u dhawiyihiin gaalnimada yay uga dhawiyihiin minhum isla iyaga uu lilimaani marka loo eego labada jiho kalka loo eego xaqana u kicin bay lahayn yaquluna bi afwahihim afkooda waxa ay ka oranayaan ma laysa fi qulubihim waxa hoosta ugu jirin afka iyo urku iskhilaafsan wallahu a'lamu bima yaktumun waxay qarsanayaanna ilaahay aada buu ogyahy bal sidaa ilaahay uu fashiliya eeg dadka waacidhiblaan baa ku dhacday cidda ilaahay uu fashilinayana kabtimaya la waxba uma qarsoomayaan yufadixu fii beyti isagoo guriga isku xidhay buu fadeexadoodaya aladiina kuwii weeye hum aladiina kuwii weeye qaaluu liikhwaanihim walaalahoodii bay ku yidhaahdeen walaalahaasi waa ama qaar munaafiqnimada kula walaalo meesha maraya ama waa qaar nasabka kula walaalo mu'miniinta nebiga ku qancay raacaya walaalahood bay iyagoo la hadlaya yidhaahdeen waqacaduu walxaal qacaduu iyagoo iska fadhiistay nimankan hadlaya iyagoo fadhiyabaa maxay yidhaahdeen low ataacuuna maa qutiluu waar hadday naga tala qaadan lahayn miyaa la layn lahaa markay lahaayeelkaa marayeen imisaanu ihi iska joog sawtaanu ku nidhi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow fadra'uu idinku ka difaaca can anfusikum almawta bal laftiina geerida ka difaaca de raggaas iyagu shahiido way meel mareene bal idinkana waa la idin hayaa waa idinku soo jahaystay malagii bal garab iyo gaashaan doonta oo difaac samaysa in kuntum saadiqiin haddaa ku run sheegaysaan khatar baa lagu dhintaa walaa taxsabanna ha u malayni nebi maxamedow aladiina qutiluu fii sabiili illaah kuwa jihaadka lagu laayay amwaatan inay geeriyoodeen ha u malayn ma istaahilaan raggaasi in la yidhaahdo wuu dhintay laakiin waxaa loo dhan wuu shahiiday wajada xasaa shahaada ayaa la odhan bal axyaan way nool yihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa ayay ku nool yihiin yurzaquun halkaasay ku casuuman yihiin oo ilaahay agtiisay ku maamuusan yihiin farixiina waxa ay la dhacsan yihiin bimaa aataahum allahu ilaahay wuxuu siiyo min fadlih dheeraadkiisa dheeraadka weyne meelay kala dhigaan ay la-yihiin maxaa doonaysaan ilaahay waxba maye wuxuun codsada ilaahay wax walba waad nasiis meel aadama uu yidhaahdo waan dhargaha la iga joojiyo halkaa fadligiisa ilaahay uu siiyey wayastabshiruuna waxa ay ku bushaaraysanayaan biladiina kuwiibay ku bushaaraysanayaan lam yalxaquu bihim iyaga aan weli ka daba imanin min khalfihim iyagoo dabadooda ah oo kuwa ka daba iman doona ee mujaahidiinta ah ee wadadoodan soo mari doonana way ku faraxsan yihin oo way ku bushaaraysan yihin ilaahay oo hebel iyo hebel wadadan u sakir halkii lagu liibaanayo waa halkane ilaahu halkan aanay seegin hebel iyo hebelba way naga soo daba dhiman doonaa way way soo shahiidi doonaa saasay ugu bushaaraysanayaan biladiina lam yalxaquu bihi min khalfihim kuwa iyaga aan weli soo haleelin ase soo shahiidi doona nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waa kii ka waramayay maalinka ee markay jannada galaan shuhaadadu ilaahay waa weydiinaya wuxuu leeyahay maxaa doonaysa ilaah waxba ma wuxuuna weydiistay waa lagu celinaya markay arkaan inaanu ilaahay ka daynayn ayaa waxay leeyihin waxa keliya aanu xiisaynaynaa waxa weye in aadna noolayso ifkii nagu celiso oo dabeetana aanu kusoo shahiidno mar kale darajadani hanoo korodha cajiibka ahi oo dabeetana aan mar kale haddana nacerisoon soo dhigano oo mar kale aada nacerisoon taasubay tamaniyayaan marka ilahay baa u sheegaya ina bani aadam mar hadduu taa ka soo caraabo in calafkiisii uga dhammaaday oo dabeetana aan lagu celinayn marka halkaa waxaad ka aragtay qiimaha faraha badan ay goobtaa kala kulmeen siduu nebiguna ala calayhi salaatu wasalaam ruuxdooda ilaahay shimbiro cagaaran buu gelinayaa markaasay u hoyanayaan tiriigyo waaweyn oo carshiga ilaahay ka hooseeya ayay u hoyanayaan goobtaasay ka tiriigtee raggaas wixii la doonaba hala sheegay laa allaa khawfun calayhim inaanay cabsi dushooda ahaanin bay ku bushaaraysanayaan waxay ku bushaaraysteen biladiina lam yalxaquu bihim min khalfi taas waa mid walaalahooda iman doona way ku bushaaraysteen waxa labaad ay ku bushaaraysteen allaa khawfun calayhim inaan cabsi dushooda ahaanin walaa hum yaxzanuun aanay murugoonayninna nabigana calayhi salaatu wasalaam maalintaa iyada ah dadkii shahiiday waxaa ka mid ahaa adeerkii xamsa ayaa ka mid ahaa markii dabeed la kala food qaaday ayuu daydayey nebigu dabeetana wuxuu arkay xamse oo bagiisiina la jeexay oo tu ibtilaysnayd ay isku dayday inay maaragtay beerkiisa wax ka waxay iska cunto sanka iyo labada dhegoodna la gooyey intaasoo xabadoodna ay ku taalo nebigu aada buu uga murugooday calayhi salaatu wasalaam waxau markaa ku ballan qaaday oo yihi kuma tobanaan iyaga ka mid a ayaan aniguna miid wareemi doonaa oo aan kugu helin doonaa markaasaa dabeedna ay soo degtay aayaddii xalaysa aynu soo maraynay laysa laka min alamri shay-un adigu talada waxba kuma lihide ilaahay uun arrinka u daa wixii dhacdo ahee kusoo marana waajibkaagun ka maro saasaa ilaahay waa maanay wallahu aclam